Wasaaradda Beero Puntland oo kahaladaa hay'adda Safe Jaldaren ee magaalada Boosaaso ka qabantayaa bandhigga carwada cunooyinka wax soo saarka maxaliga ah ee beeraleyda gobolka Barya oo koreynta iyo weliba bandhigga ku hadalaya agaasimaha wasaaradda Beero Puntland Cabdixakiin Maxamed Cusmaan ayaa tilmaamay in wasaaradda dadaal geliyay wax soo saarka dalka inta bahda suuqleyda ah ee ka shaqaysata wax soo saarka waxaan idinku boorinayaa inaad idinku noqotaan maadaama aad idinku tihiin lafdhabartii dadka inaad idinku beeraha qayb ka qaadataan dowladduna diyaar bay u tahay inay idinkala qayb qaadato wax badan in la fududeeyo wixii agab ku saabsan beeraha in laga qabto dowladdu siyaasad bay ka leedahay in la fududeeyo dhammaan hay-adaha maalgeliyana waxay hayaan lacag aada u fara badan oo loogu talagalay maalgashiga haddii marka lala yimaado caqliyad iyo mas-uuliyad taam ah oo lagu hananayo in beero waaweyn la dhisto bangiyadii waxay diyaar u yihiin inay maalgeliyaan haddar beeraheennu inta badan waxay ka kooban yihiin family farm ama beer reerka loogu talagalay inuu la soo baxo laakiin waxaa yar commercial farmkii ama beerihii ganacsiga loogu talagalay ee waaweynaa ee wax kasta laga soo saarayay doqa boosaasiya hay-adda seefa dajaladaren iyo weliba uusan kama hadnagaya iyo xoogiyo saarayta wax soo saarka dalka iyo muhiimadii in lataa tacbashada beero muhiimka u ah wax soo saarka dalkeenna inagu hadday soomaalinahay waxay ku tiirsannahay beeraha iyo wax soo saarka kale ee xoolaha ah marka beeruhu muhiim bay u yihiin deegaanadayn degannahay marka waxaan ku boorinayaa dhammaan beeralayda waxyaabaha asaasiyaadka ah oo aynu beeran karno ay u horeyso basashu waxaad aadaaba aragtaan iyadoo yeman laga soo dhoofinayo basal basashuna waxyaabaha ugu fududoo la beeri karo weeye marka waxaan ku boorinayaa waxyaabaha sida basasha oo kale ah oo asaasiyaadka ah oo ka bixi kara deegaankeenna inaynu beeranno dadka lagu dhiirageliyo waxaana kumid ah uqaybgalyaalka bandhigiya carwada cunooyinka wax soo saarka maxaliga ee beeraleyda gobolka bari iyo weliba iyo kuwarbiyana mashruuca beeraleyda lanka talagalay inyo iskihirud doonana bulshada beeraleyda wax soo saar shoofay lahaado doona si loonkumaarama cunooyinka lagu sheena waa dalka binaanshiya mashruucan waxyaaluhu ka taageeraya beeraleyda waxaa ka mid ah in green houseo la dhiso in maxaa la dhahaa la sameeyo nersy in la sameeyo waxaa la dhaha cagafyo in qalabkii u baahnaayeen ee asaasiga ahaa in la siiyo beeraleyda waxaasoo dhan waxaa loo samaynaya waxay tahay inay noqoto bulshadu ee yeelo maxaa la dhahay beeraleyda ah bulsho isku xidhan maxaa la dhahay tiimka beeraleydu ay noqdaan markaasna ay productionka ama waxa ay soo saarayaan ay meelay u suuq geeyaan oo geeyaan in ay maxaa la dhahay ku iibgeeyaanna in la helo in wax soo saar yeelano waxa meesha ka baxaysa maxaa la dhahay cunto yaraantii nolosheennu waxa kow ka ahaa oo aynu ku tiirsanayn xoolaha nool bay ahayd beeruhu waxay noo ahaayeen lambarka labaad laakiinse hadda waxaa lagu khasban yahay oo loo socdaa oo la tegayaa inay beeruhu noqdaan nambarka koowaad sababtoo ah maxaa dhacaya waddanku waxa weeyaan waa isbedelayaa oo daaq wuu yaraanayaa xooluhuna waa yaraanayaan xooluhu inay yaraadaan waxa keenaya daaqii baa yaraanaya la waayaya dhulku saxaaru isha bedelaya dhirdaaqsimeedkii waddanka ka bixi jirtay maanta seventy percentage ma leh inta kalena way sii socotaa waxaa la isugu imaanayaa ninkii xoolodhaqatada ahaa birita imaanaya ku khasban yahay inuu dhulka beeraha idinkula soo biiro oo beer qodashada la isugu wada yimaado waana waxa keliya adduunka ku horumaraa waa beeraha